raxmaan iraxiim cawaysi wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warkayaga fiidnimo ee rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa akhrintii koowaad mariyey hindisa sharciyeedka maaliyadda dalka iyadoo guddoonka baarlamaanka uu xildhibaanada ku wargeliyey in maalinimada sabtida uu baarlamaanka hor imaan doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda dalka sarayagaas bashiir maxamed jaamac taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa baaqu diray dhallinyarada soomaaliyeed ay qaldeen kooxda ugus hay-adda cilmi baarista iyo badaha soomaaliya ayaa tababar ku saabsan ka hortagga wasaqda lagu shubo badda u soo gebangebaysay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada cabdulcasiis odayaasha dhaqanka ee labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa sheegay in meel gabagabaha ay u marayso wejigii labaad ee shirka mamuusamaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe akhbaaraadka dunida dhegaystayaal waxaa ka mid ah dhakhaatiirta dalka england ayaa si rasmi ah u joojiyey shaqo joojintii ay muddooyinkani ku baaqayeen inay samayn doonaan iyo ciidamada ciraaq oo mar kale weeraro ku qaaday magaalada kooxda daacish ay ku xoogan tahay ee mowsil mar kale soo noqod wanaagsan dhegaystayaal caweysi wanaagsan warkii oo dhammaystiran baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa akhrintii koowaad mariyey hindisa sharciyeedka maaliyadda dalka iyo guddoonka baarlamaanka oo xildhibaanada wargeliyey in maalinimada sabtida ah baarlamaanka hor imaan doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda dalka cumar caaqil ayaa warkan eegay gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari oo khudbad ka jeediyey furitaanka kulanka baarlamaanka ee maanta ayaa xildhibaanada ku wargeliyey in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake uu horkeeni doono golaha shacabka maalinta sabtida ee soo socota barnaamijka xukuumadda ee la xiriira doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan waxaana uu dhinaca kala shaaciyey in gebi ahaanba la joojiyey safaradii dibadda oo ay xildhibaanada u aadi jireen ka qaybgalka shirarka baarlamaanada caalamka xildhibaanada baarlamaanku waxay gudagaleen ajandaha koowaad oo ahaa wax kabeddelka qodobka tobanaad ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka waxaana gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka mudane xildhibaan daahir amiin geeso uu xildhibaanada u sheegay in wax kabeddelka qodobkan ay sabab u tahay muddada xilhaynta guddigan madaxa bannaan ay ku eg tahay ama la dhammaynayo muddada baarlamaanka sagaalaad ee jira balse loo baahan yahay in loo kordhiyo ilaa sanadka laba kun iyo labaatanka u codaynta qodobka tobanaad ee sharciga dhismaha guddiga xuduudaha iyo federaalka ayaa dib loo dhigay kadib markii xildhibaanadu ay soo jeediyeen talooyin ku aadan muddada loo kordhinayo xilka dhinaca kalena xildhibaanada baarlamaanka ayaa akhrinta koowaad mariyey hindis sharciyeedka maareynta maaliyadda dalka waxaana xildhibaanada baarlamaanka hor yimid oo sharcigaas u keenay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane maxamuud xayir ibraahim oo isagu xildhibaanada u sheegay in sharcigan muhiimad weyn ka geysanayo in soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay sidoo kale xildhibaanada baarlamaanku waxa ay akhrinta saddexaad mariyeen hindis sharciyeedka xanaanada xoolaha dalka kaasi oo muddooyinkan hor yiilay golaha shacabka waxaana guddoomiyaha guddiga xanaanada xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee baarlamaanka xildhibaan saciid maxamed cali oo baarlamaanka ka hor hadlay uu xusay in sharcigan lagu soo daray talooyinka ay xildhibaanadu soo jeediyeen inta lagu jiray akhrinta labaad ee hindis sharciyeedkan hawsha ugu horaysa ee baarlamaanka hadda uu wajahayo ayaa ah gudagelidda barnaamijka xukuumadda ee la xiriira doorashooyinka dalka ka dhacayo dhammaadka sanadka laba kun iyo lix iyo toban aad baad mahadsan tahay cumar caaqil sareegaas bashiir maxamed jaamac taliyaha ciidanka booliiska sareegaas bashiir maxamed jaamac taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa baaq u diray dhalinyarada soomaaliyeed ee qaldeen kooxda ugus isagoo dhalinyarada sheegay in ay ciidanka asluubta soomaaliyeed ee yihiin halka keliya ee lagu saxi karo dhalintaasi ay al-shabaab qaldeen mar uu la hadlayay idaacadda codka ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ayuu yidhi hadalkan kuwa ay maaragtay nabaddiidka iyo argagixisadu ay beenta u sheegeen inaynu u sheegno wixii loo sheegay inay been yihiin oyna bulshadooda iyo waalidkood iyo walaalahood aysan waxyeelayn inaysan muxuu ahaa inaysan sax ahayn in qof muslina oo waalidkiisa ama walaalkiisa ama walaashiisa intay iyagoo ama suuq wax ka iibsanaysa ama maqaayad wax ka cunaysa ama masaajid ku tukanaysa xabada inta lagu dhufto in janno lagu gelayo ajar iyo xasanaad laga helayo arrintaas arrin saxa maahan arrin diinteena sax ku ah maahan arrin dadnimada iyo dhaqanka soomaalinimada ku saxaana maahan kuwaan kale oo maaragtay ama tuugada galay ama wax lamidkaa galay oo gaajada u geystay oo dhibka u geeyey na maaragtay waa ka xunnahay laakiin ayaduna sax ma ahan in haddaad gaajooto soomaalida waxa maamaahabaa jirta haddaad dhimanayso dhareerka waa la iska duwaa marna sax ma ahan in oo maarata aada dembi ku gasho si aada noloshaada maanta waxaad u hesho marka waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed gacan ha naga siiso intiiba gacanta soo galay oo xoriyadda laga soo qaaday oo xabsiyada la soo geliyey sidaynu dhaqan celin u samayn lahayn u siin lahayn sidaynu wax u bari lahayn si aynu u heli lahayn caruurteenaas oo barito ka wanaagsan siday xabsiyada kusoo galeen oo banaanka ay ku joogeen inaynu bulshadeena dib ugu celino taasaanu gacan uga baahannahay talooyinkiinaan u baahannahay oo maahan keliya waxtarku gacan keliya iyo qalab iyo dhismo iyo keliya maahan xataa talooyinkiinaan u baahannahay beesh baanu furnay oo maaragtay social media ka furan oo taliska ciidanka asluubta soomaaliyeeda dad badan baa wax nagu soo weydiiyey waa uga jawaabna dad badan baa talooyin lagu soo siiyey waa waa qaadanay hay-adda cilmibaarista iyo badaha soomaaliya ayaa tababar ku saabsan ka hortaga wasaqda lagu shubo badda usoo gebangebaysay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada cabdulcasiis ee gobolka banaadir maxamed macalin xasan weydka ayaa warkan eegaya
siminaarkan oo socday muddo saddex xisaa islamarkaana lagu baranayay sida loogu hortegi karo wasaqda lagu shubayo xeebaha dalka iyo dhibaatooyinka ka dhasha oo ay bixinayeen macallimiinta qasas u leh arrimahaasi ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey degmada cabdicasiis iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta hay-adda cilmi baarista iyo badaha soomaaliya maamulka degmada cabdicasiis iyo xubno kale dadkii ka qayb galay siminaarka ayaa tilmaamay inay aada ugu faraxsan yihiin in loo qabto siminaar lagu wacyigelinayo ka hortagga wasaqda lagu shubayo xeebaha dalka ayna gacan ka geysanayaan sidii arrimahaasi looga hortegi lahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada cabdicasiis ee dhanka arrimaha bulshada injineer maxamuud cabdulaahi axmed ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay ballan qaadayaan in bulaacadaha aan mar dambe lagu shubi doonin xeebta ayna sharciga la tiigsan doonaan cid kasta oo arrimahaasi ay ku arkaana casharada halkaa lagu barto waxyaabaha aniga aada ii soo jiidanaya ugu horreey waxaa ka mid ahayd wasaqaynta badda reer cabdicasiis haddaan nahay maamulkeenna horta waxaan ballan qaadi doonnaa bulaacad dambe inaan lagu shubi doonin oo wasaqaysan oo booyada oo laga dhex keenay magaalada dhexdeeda oo xaafadaha laga soo qaaday qashin inaan lagu shubi doonin xeebta liido iyo agaarkeeda tallaabadaasoo kale waxaan ka qaadnay sidaan la soconno khamiistii iyo jimcada toddobiiyo tobanka degmo gobolka banaadir ayaa yimaada xeebta liido waxbaa lagu cunaa waxbaa lagu cabaa jalaatay ku cunaan bacihii ka haray a waxay daadsan yihiin xeebta agaarkooda dhan bacahana saa ognaa kiimikadaas ma aha wax dhammaanayo waqhti dheera iska oolaa meesha oo aan ku baabi'in cudurro badanna ay keenaan marka kambeyn reer cabdicasiis ay sameeyeen dadkoodii waxay ku dadaaleen intooda badan in bacahaas faraha badan ay dhex yaalo meesha in laga qaado gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista iyo badaha soomaaliya admiraal faarax axmed cumar faarax qare ayaa tilmaamay in siminaarkan uu yahay sidii bulshada ku dhaqan xeebaha magaalada muqdisho loogu qaban lahaa wacyigelin ku saabsan ka hortagga wasaqda lagu shabeeyo xeebaha dalka sidaas awgeed ayaan bilownay inaan abaabulno wacyigelin duruus lagu barahaayo saddex maalmood oon degmooyinka gobolka banaadir aan u samaynayno waxaana ka bilownay degmadan hadda aan joogno cabdilcasiis marka horta sababta aan u samaynay siminaarka sidaasay ahayd waxaa waa dhibaatada lagu haayo badda iyo dhibaatada iyadunu wahayi karto labadaba inaan dadka ka wacyigelino sidaas awgeed siminaarku saddex maalmood oo socday dad aqoon-yahana ku ah takhasusiyo kala duwan ayaa bixinayay waxaan aada uga dignay qashinka inaan badda lagu shubin bacda inaan lagu shubin bulaacadaha magaalada ka imaanaya inta suuragala in maaragtay laga duwo dhiigga in laga duwo kawaanada waxyaalo fara badan ayaan ayaan meesha ku tilmaanay intaasu hadday badda gasho badda waa sumoome lagumana qubaysa karaayo wixii laga soo baxshana lama cuni karaayo siminaarada noocaani oo kalaha ayaa ah kuwo lagu baraarujinaya bulshada soomaaliyeed inay ka hortagaan wasaqda lagu shubayo xeebaha dalkeena maxamed macalin xasan waydka warbaahinta qaranka muqdisho
odayaasha dhaqanka ee labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa sheegay in meel gabangaba ah ay u marayso wejigii labaad ee shirka maamulo sameynta labada gobol wariyahayaga cabdishakuur cali axmed ayaa warkan halkaa inooga soo diray
magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa heer gabagaba ah maraya wejiga labaad ee shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo ay hogaaminayaan odayaasha dhaqanka ee labada gobol loogana hadlayo habka ay beelaha labada gobol u qaybsanayaan ergooyinka iyo baarlamanka loo sameynayo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe odayaasha dhaqanka ayaa guddiyo isku qaybiyey labadii toddobaad ee lasoo dhaafay oo ay falanqeynayeen wejiga labaad ee shirka ugaas maxamuud cali ugaas gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee ka qaybgalaya shirka ka socda magaalada jowhar ayaa faahfaahin ka bixiyey ilaa hadda waxyaabihii u qabsoomay odayaasha waxaana uu sheegay in dhowaan loo gudbayo wejiga saddexaad ee shirka kaasoo lagu soo xulayo ergooyinka u codeynaya dastuurka maamulka loo sameynayo ilahaan umahad celinaynaa oo halkaan iswakana keenay sida aad la socotiinna waxaan halkaan u nimiday oon muddo u joognay shirkii isku darka labada gobol inay ka soo baxaan maamul oo dhan yaho labada gobol oo dhan yihiin oo ka kooban sida ay gobollada soomaalida kaleba u dhisteen state ka kooban labadan gobol haddii aan ku hormarno waxyaabihii la qabtay intaan halkaan joognay salaadiintu aaday u dadaaleen waxaa laga bilaabay shir guddoon waxaa lagu xijiyey guddi howleedyadii farsamada iyo guddigii khilaafaadka waxaa la kala qaatay waajibaad loo xil saaray guddi walba iyo shirguddoonkaba iyadoo si joogtaa laysaga warhaayay qol walba xaaladaheedu meesha ay marayaan iyadana waa ku ammaanaynaa howlahi ay soo qabteen waxaan hawshuna hadda waxay noo maraysaa meel gebagaba ah mar dhowna idanka ilaahay waxaan rajaynaynaa in maalmaha soo socdaba la waco ama la bilaabo xerayntii ergooyinka gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ugaas maxamuud ayaa waxa uu beeniyey warar ay faafiyeen warbaahinta qaar kuwaas oo lidi ku ah habsami u socodka shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe dhanka kale beriyahan waxaan maqlaynay waxyaabo ka socda idaacadaha ama meelaha meediyaha oo runtii aada uga hadlaayay ama waxyaaba fadhi ku dirraho shirki waa fashilmaa iyo waa lagu kala tegaaya iyo waxyaaba aan maaragtay loo baahnayn waxaan caddaynaynaa una caddaynaynaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ka soo jeeda labadan gobol gudaha iyo dibaddaba meel kastay caalamka ka joogaan in shirku u socdo si habsami ah idanka ilaahayna maalmaha soo socda aad natiijadii arki doontaan marka yaan waxba loo dhig dhigin waxyaabaha fadhi ku dirarka iyo dadka jecel inay ummadda wax qabsanaysaa ay fashilanto
ugaaska ayaa waxa uu tilmaamay in dadaal badan ay ku bixiyeen qancinta salaadiinta labada gobol gaar ahaan kuwa ka maqan shirka welina ay diyaar u yihiin waxaan anigoo ku hadlaya magaciina jeclaha inaan baaq u diro salaadiinta soomaaliyeed ee ka maqan shirka ee jooga gobolka hiiraan sidaad og tihiinna waxaan geeddheer iyo mid gaabanba u fadhiisannay haddana diyaar u nahay inay nagu soo biiraan wax wada qaybsanno waxba kale ma lihin waxbaan wada leennahay salaadiintuna diyaar waaye mar walbaba inay u tagaan maaragtay garabka u raadiciyaan walaalahood la fadhiistaan wax kastay qabaan ka qanciyaan labayo tobankii bishan ayuu soo bilowday wejiga labaad ee shirka waxaana la filayaa in maalmaha soo aadan loo gudbo wejiga saddexaad ee shirka maamul sameynta labada gobol kaasoo lagu soo xulayo ergooyinka u codeynaya dastuurka iyo calanka maamulka loo sameynaya labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana loo sii gudbi doonaa soo xulidda xildhibaanada kuwaasoo dooranaya hogaanka maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe loo sameynayo cabdishakuur ali axmed idaacadda iyo telefishinka qaranka magaalada jowhar shabeellaha dhexe
halkuu warkaa idinkaga imaanayo waa redhiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ciidamada ciraaq ayaa maanta dib u cusboonaysiiyey weerarada ay ku hayaan magaalada kooxda daacish ay ku xoogan yihiin ee muusil iyagoo galay xaafado ku yaala koonfur bari ee magaalada ciidamada ciraaq ayaa waxaa caawinaya diyaaradaha dagaalka isbahaysiga duqeymo xooganna ka wada magaalada weerarka ayaa xakad ku jira muddo toddobaad ah kadib markii ciidamada ciraaqa ay iska caabin xoogaa kala kulmeen taa oo ka dambeysay markii ay qabsadeen keliya saddex ka mid ah sideedda xaafadood qorshuhuna ahaa in gebi ahaan magaalada ay la wareegaan dadka kasoo qaxaya xaafadaha ayaa sheegaya in dagaalyahanada daacish ay xaafad kasta ka samaysteen waddooyin dhulka hoostiisa mara oo ay isku qarinayaan kadib xilliga habeenkiina ay kasoo weerartagaan weerarka maanta ayaa bilowday aroortii saaka waxaana ciidamada ciraaq ay duhurnimadii ku siqeen xaafadda mahana oo ka tirsan magaalada mosul ee dalkaasi ciraaq kubanaan dhaqaatiir ayaa joojiyay shaqooyinka ay qabtaan maalin waliba iyo kuwa adeega caafimaadka deg dega ah saacaddu markay ahay sideedii am iyagoo kasoo horjeystay sharciga cusub oo ay ku shaqeynayaan oo bilaabmaya goordhow weerarka ugu horeeya waa markii ugu horeysay taariikhda adeega deg dega ee dhalmada iyo bukaanada ay ku jiraan ay saameysay shaqo joojin ay sameeyaan dhaqaatiirta saddexda madaxda hay-adda caafimaadka ee qaranka ee n h s ayaa aaminsan in la qorsheeyey si loo hubiyo badbaadada bukaanka si aad ula socdaan in shaqo joojintani ay tahay mid rasmi ah shaqo joojinta noocan oo kale ah ayaan dhicin weli dalkaasi england isbitaalada ayaa weydiisan kara dhaqaatiirta inay shaqada ku soo noqdaan haddii loo baahdo laakiin ilaa hadda hay-adda dalkaasi england u qaabilsan caafimaadka waxwara kamaysan soo saarin n h s england ayaa sheegtay inay sameysay diyaargarow sida militariga gaarka ah oo badbaadinaya adeega deg dega dadka iyo bukaanada u baahda guud ahaan dhegeystayaal warkii caweysnimo reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya caawa waa naga intaa cidda warkayagu seego waxay dib kaga daalacan karaan beejkaan internetka ku leenahay ee redio muqdisho dot net idina waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warkayaga nabadgelyo